asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baa u mahadsan tahay al xuseen bishii agost gii dadkii lagu bilaabay mideynta ayaan ka mid ahayn shaqaalaha mideynta oo like soomaalida u qaban jiray waxyaalahan isdhexgalka wadankan sidee u degi lahayn ula qabsan lahaayeen waxaan ka caawinaynay family reunificationka shaqadii marka waxay naga dhammaatay kii kii ma aan fariisan laakiin privately ayaan howshii usii waday stillna wixii aan sameyn jiray waa sameeya oo ah isu keenida dadka kala maqan waaridka walaalaha group five kaas oo kale dadka qaxootiga oo wadanka soo galo like looyarada lala xiriiro tarjubaad haday noqoto translation of documents haday noqon lahayd iyo haday noqon lahayd shaq u raadin iyo wax noocaas oo kale ah intaba waa ka qayb qaadana waata cabdiqaadir waxay ka warantaa bal marka group fiveka aad ka dhawaajiso oo ah barnaamij dadka halkan jooga qof africa ama wadan kale oo qaxooti kuha joogo ay ku keeni jireen dowladda canada dhowaan ayay hakisay soomaali badan ayaa arrinkaasi dabcan ku jiray oo dadkooda ku keenayay qaarkood qaarkoodna rabay inay ku keenaan soomaalida sidee bay barnaamijkaasi group fiveka joojintiisa u saameysay
soomaalida waxay u saameysay number one wadankii kuma noqon karaan oo qof walba oo qaxooti ah sidiisaba group fiveko shuruudaha ugu horeeya waxay tahay in qofka aanu wadankiisa ku noqon karin uu qaxooti yahay marka dadkaasi maadaama ay wadankoodii ee banaankiisa ay joogaan wadamadan like ama kenya ama uganda ama tanzania ama like any other place oo isleedaha maaragtay ku badbaadi karaan ayay meesha joogaan brocesskan u socday waxaa laga yaaba qof ay qaraabo yihiin ama walaalkiis ama habaryartiis ama eedadiis ama aabihiisoo kale inta joogo saa darteedna maaragtay uu u bilaabay brocesskan si inta u yimaadaan oo maaragtay hadhow culayska ay uga qaadaan laakiinse hadda maadaama wixii dib loo dhigay waxaa imaaneysa in masruuf gooniya a maaragtay aa usii samaysid oo qofkii aa kafaalo qaadid ilaa maaragtay brocesskii uga bilaabanayo intuu aga dhammaan doono intuu like forayeer hadda waa la hubaa inaanay wax soo dhaqaaq wax dhaqaaq uusan jirin laakiinse intii hore system ku jirta thats fine laakiinse inta cusub ee maaragtay hadda laga joojiyey waxay noqonaysaa inay meeshooda ay sii joogaan oo qofkii inta joogay culeyskan jiro awgeed dhaqaalihii oo aada xumaaday sicir barar iyo wax walbaba ay jiraan on top of that dadkii xagga usii joogeen inuu masruufo culeys weyn ayay ku noqonaysaa hopfully waxaan jeclahay ilaahay inuu u fududeeyo waa tahay cabdiqaadir marka maxaa keenay marka horeba in la joojiyo nidaamkan ee group fiveka loo yaqaano dad badan ayaa visa intay kusoo galeen ayaa boqolkiiba boqol ma ahayna boqolkiiba waxay noqotay boqolkiiba kun iyo shan boqol oo qof inay isdhiibaan dowladdii ayaa maaragtay ayay waxay geliyeen circiir ayay geliyeen brocesskii waxaa dhashay backlog fara badan ayaa dhashay oo ah dadkan hadda soo galo isdhiibay oo qaxootiga ah oo viisaha kusoo galay markooda hore oo iswada dhiibay kulligood sidii loo brocess gareen lahaa marka dadkaasi waxay carqalad u keeneen dowladdii kow iyo immigration systemkii oo ay ka dhigeen jam dhinacii dhaqaalihii ayaa ciriiri galay waxaa kaloo ciriiri galay dhinacii maxaan kuu sheegaa maciishadii haba noqoto ijaarkii oo kor u kacay marka dowladdu waxay diidan tahay ma laha dowladan liberaalka ee hadda wadanka maamusha ma diidano qaxootigana kama soo horjeedaan laakiinse si ay u turxaan bixiso baglogan create garaysamay ayay u joojisay maaragtay haddii dadkii la qaato oo dadkii hore ee meesha ku jira systemka ku jira already ee isdhiibay brocesska uu socday aan waxoodii weli la dhammayn waxaa imaanaysa in sanado sanado ay qaadato marka si loo clear gare wixii meesha ku jiray ayaa maaragtay loo hakiyey ma ah completely in la joojiyo wixii marka taasna sanad ayay qaadan doontaa ilaa iyo december sanadkan hadda bilowday waata ugu dambeyntii adoo iisoo koobaya dowladda liberaalka aad ayaa loogu dhegan yahay oo waxaa u muuqataa ray ururinta la sameeyey xitaa inay aada ugu liidato oo xisbiga conservativeka uu ku horumaray xisbiga conservativeka siyaasadiisu sogolootiga aad ayay uga duwan tahay tan liberaalka haddii xisbiga conservativeka doorashada soo socota haddiiba xilli hore aysan dhicin ay la wareegaan ma kula tahay in ay arintu sidan kasii saameyn badnaan karto
dadkan conservative markay wadanka la wareegaan ay qabsadaan waxaa laga yaabaa barnaamijkan hadda dowladdan hal sano ay gelisay hakiska inaanay soo noqon